taswiirta kow iyo tobnaad laakiinse sisera cagihiisuu ugu cararay teendhadii yaaceel taasoo ahayd naagtii xeber kii reer qayn waayo nabad baa ka dhexaysay boqorkii xaasoor oo ahaa yaabiin iyo reerkii xeber kii reer qayn wuxuu hubaal ku hayey inuu ku badbaadayo teendhadeeda wuxuu ahaa mid aad u ooman oo markii yaaceel ay caano siisay waxa uu bilaabay dhaqsidiiba inuu hurdo markii uu hurday oo hurdadii ku dheeraaday yaaceel waxa ay bilowday in ay soo qaadato musmaar iyo dubbe oo ay kaga qaraacdo madaxa markii uu baraag tegay si uu u raadiyo siseera wuxuu tegay gurigii yaaceel yaaceel waa ay oraday oo ay salaantay oo ay tusisay meydkii siseer waxaan isku daynaa inaan isqarino oonan cararno saaxib yaal marar intaan cararno ayaan doonaynaa inaan isku qarino guryaha saaxibbadeen laakiin saaxibbadeen ma aha kuwo wanaagsan waxa aad ogataa saaxibbadeen in ay yihiin cadow waxa ay saaxiib yihiin keliya markii aynay haysan firaaqo laakiin hadday firaaqo ku helaan waa ay ku qowracayaan walaal meel nabadgelyo a ma jirto meesha ilaah mooye